dhammaan dadwiyowga sharafta leh ee nagu tixan had iyo jeer waxaan rabnaa inaan idiin sheegno sannadihii dambe inaan mas-uul ka bedelnay waxyaaba dhowr ah haddii aan hal iyo laba idiin taabano waxaan bedelnay kow dhaqankii ahaa in heesaha soomaalida ka dhex qayliyaan ama ay ka dhex hadlaanba qofaan fanaanka ahayn heesaheenna marnaba kama maqli doontaan codad xayeysiineed ama kuwa aan ku soo bandhigayno in heesaha xaggeenna ka yimaadeen labo waxaan bedelnay heesihii dhawaaqooda aan miisaanka lahaan jirin hees walbaan soo gelinayn waa mid ku miisaaman sameecadaha hadda la isticmaalo iyo kowi horeba annagoo isticmaalayno aaladii ugu dambaysay ee ugu casirsan si heesaha soomaaliyeed ay la jaanqaadaan kuwa caalamka saddex sidoo kale waxaan ixtiraamnaa shuruucda fanka soomaaliyeed taa oo hees walbo aan maalmo ama mas-uul kusoo bandhigayno ahaato mid waafaqsan shuruucdaasi dhinaca kale websayteka qeybaha aadka weyn aan wax ka bedelno waxaa ka mid ah dhegaysiga heesaha oo aad hal mar dhegaysan kartaan fanaan alaala fanaanka aad rabtaan sidoo kale qaybta baaritaanka oo aan aad u casriyane intaa iyo ninkan badan waa inaga diyaar waa bahda mas-uulooydan leh ku tixnaan wacan